intii haddii aan ka gudbo runtii waxaan rabaa inaan dadka ku baraarujiyo midnimada imean amniga midnimaa lagaga bixi karaa midnimada lagaga bixi karana waxaa weeye in dadweynuhu la shaqeeyaan madaxda gobolka waxaan hubaa dawladda hoose inay ku foogan tahay inay samayso darisayntii in labaatankii guriba ama tobankii guriba hal loo sameeyo horjooge yacni la ogaado qofka soo galay iyo qofka ka baxay makhaayadaha la wada fadhiisanayo dadku waa laga yaabaa inuu isweji yaqaano aanu ismagac aqoonin intii wada fadhiisan jirtay haddii qof ku soo biro aanay weji garanayn inay tilmaamaan oo muujiyaan yacni qof dheeraadi inuu meeshii joogo dawladdana loogu yeedho sida dawladdu wax ku qaban kartaa waa sidaa dawladdu mitir kasta oo dhul ah ma joogto laakiin waa loo wacaa dawladdu diyaar way tahay inay ka qabato amniga guud ee puntland gaar ahaanna haddeer gaalkacayo oo runtii aanu aragnay inay tahay derbi derbiga puntland haddii derbigaasi dumana ay adkaan doonto in puntland xal badan laga gaadho waxaan jeclahay hawl baa socotay xukuumadda ay gaadhay oo ahayd in gaalkacayo ay noqoto kala wareejinta dad badan oo ama reer puntland ama meelo kale ka yimi oo ka hadlaya runtii waa arkaynay kuwa reer puntland waxaan leenahay telefoonnaynu ku wada hadalla waxaan idinku casumay inaad timaadaan gaalkacayo si aad indhihiinna ugu aragtaan sida hawsha u socoto wanaaggeeda wax cilladoo ka taaganin aanu jirin ganacsi istaagayna aanu jirin shalay oo ugu dambaysay adhigu waa degayay waa un la kala wareejinayay runtii wafdi ka timi garoowe oo shalay noo timi warbixintana siiyeen waxay ahayd meeshaannu soo eegnay haddii aannu soo eegnayna socodkayagii u dambeeyey iyo socodkan faraq weyn baa u dhexeeya nolol yani meesha haddii roob ku doo waxaa soo baxaa yani cagaarkii iyo doogii iyo moogta waxbaa soo baxa meel nolol ku soo socoto oo dadkii niyad hor leh ay soo gashay aan ahayn puntland cunaqabatayn idinma saarin idinmana saari doonto waxaa inaga dhexaysa muxuuaha ganacsi baa inaga dhexeeya walaaltinibaa inaga dhexaysa marnaba kumaanaan talagelin annagu xeerkaan soo saaray waxaannu ku talagalnay inuu ku salaysan yahay amniga keliya cid allaale iyo ciddii danaynaysa danaynaysa hawshaa iyadaa inay nagala hadasho waana kala hadallay waana soo dhowaynaynaa laakiin min fadlakum meel aanay arrintu joogin yaan laga dayi waxaa weeye waxaan rajaynaynaa in yani loo arko sida wanaagga ah ee reer puntland ay samaynayaan waxaan hubaa markay tani dhacdo meelo badan oo kalea nugu dayan doona gaadiidkaa baadhi doona yani ogaan doona waxaa gaadhigu sido iyo qofka la socda hub baa lagu marin jiray ciidamaa la gelin jiray wixiiba waa istaageen waxaa weeye insha allah waxaa la yidhi caqli dawlo iyo indho quraansho midna meel ujeeda lama garto waxaa weeyaan runtii arrintaasi waxaa laga yaabaa markii la samaynayey in dad badan laa war miyay dawladdu waalan tahay iyo maxaa sidaa loogu fikeray laakiin marka midhaheeda la gurto dad badan baa taageeraya alreadyna waa la taageeray hadday gobolka gaalkacya tahay ama dibaddiisa ha ahaato ama gudihiisa ha haatee iyo hadday reer puntland boqolkiiba sagaashan iyo shan in yar oo dana gaara lahayd oo ganacsato ahaydoo doonaysay inay qaansaroobaad baashan jeegaanta la yidhaahdo unbaad mooddaa weli inay hadhadlayaan min fadlakum waxa weeye si gaaraan idinka weliba idiin xusaya waad casumantii isugu keenkeena gaalkacayo hoteellada annagaa qabna labada maalmood aad joogtaan qarashkiinna annagaa qabna indhihiinna inaad wax ku aragtaanoo beenta laydiin sheegay run ku beddeshaan baanu rabnaa reer gaalkacayo gacanta inaad isqabsataan hadday ganacsi noqoto iyo hadday amni noqoto horumar hadday noqoto tala hadday noqoto ayaa loo baahan yahay idinkoo ku xidhan dawladdiinna iyo puntland inteeda kaleba waxaan ku soo gebagabaynayaa hawl muhiima yaa runtii ka socota gaalkacayo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in ilaahay u fududeeyo ganacsatadana si gaara waxaan u xusayaa roob baa soo socda meesha kala wareejinta waxaan ku talagallay dhul in la siiyo ganacsatada si ay uga dhisaan meeshii kala wareejintii iyo meeshii lagu xanaanayn lahaa xoolaha maxjir in laga sameeyo yacnii lacag baa lacag soo saarta inta u horraysa uman annagu hadhow hebelow iyo hebelow iyo qabyaaladii iyo sidan buu yeelay yacni intii noo timaada ee danaynaysa inay waxaa samaysata waa soo dhawaynaynaa Eh, waa la gacan qabanaynaa insha allah dowladdu waxay mas-uul ku tahay wax allaaliya wixii daawo ah wasaaradda xanaanada xooluhu xoolaha laga cabanaya lalahaa xoolo xoolo wax noqday haba yaraatee ma jiran qaar baan ku yidhi haddaad tustaan hal neef oo markii la rogayey ama la saarayey bakhtiyey oo ad aaga ku aragtaan waxaad sheegaysaan waa run nin walba waa iska gabbada waan ku celinaya ninkii wax ku qaran jiray gawaarida ama ha ahaato waxyaabo cashuurta lagaga cararayay ama ha ahaato waxyaabo wax lagu eh, dadka lagu gumaadayay ama lagu waxyeelaynayay yunbaa arrintan ka hadli doona iyo nin wadkii galay